sawirkii toban iyoonay lix ciise yaa sheeko kale aan sheegi hertiis sheekoogaasna way kisaabsanayti lan taajir eh iyo lan fagyar eh lanka taajirka eh yaa way dhisi meel aad aan weyn meelaasna way ki magacaabi naftiis wayna yidhi ani lan ananbaahne ma jiro beese haysade hunguri ani aamano haysade magsiinkayna buuhe saas dartiyeed yaa eebbahey way ari adi dogon yaa ate may weeli naftuun adikinka jirte yaa kisii ani me-e ani naftuun koon eliye saas yaana ninkii hamiinnimadii kidhimadi saas dartiyeed unun wayna lokofadoo ha'e walii eebbaheyki faraha ma ahee ini unun aan samayni walxum walii eebbaheyki farahayna way ahayti lankii fagiir ka ahay oo salaada dukadi jari oo eebbaheyna ka hanuunsanay jidsheey yaa eebbaheyki farhay taas dartiyeed walala kufadee ninkii taajirka ahay iyo ninkii fagiirka ahay yaa way iska arageen jannada dhatiyeed lamaadoodna ninkii jannada gali hortay way ahay kii fagiirka ah kii taajirkana waa leen usi naarta dhatiyeed